bismillaahi raxmaani raxiim waa khamiis labaatanka bisha labaiyo tobanaad sanadka laba kun sideed iyo toban kusoo dhowaada warka raadiyo muqdisho qodobadiisa ugu waaweyn qabanqaabada xuska munaasabadda shan iyo toddobaatan guurada ka soo wareegata markii la asaasay ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxa ay iminka ka socotaa magaalada muqdisho taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ciidamada booliska soomaaliyeed waxa uu ugu hambaliyeeyey sanad guurada shan iyo toddobaatanaad iyo waxqabadkii u qabsoomay ciidankaasi dowladda soomaaliyana waxa ay si diiran u soo dhoweysay doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo soomaaliya taas oo uu ku guulaystay cabdicasiis maxamed xasan laftagareen shalay toolena waxa ay ka dhacday magaalada baydhaba wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabriyo oo isagoo ku sugan magaalada baydhaba warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay arrimahaasi madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin xaaji cumar oo shir jaraa'id garowga ku qabtayna waxa uu hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa khamiis labaatanka bisha laba iyo tobanaad sanadka laba kun sideed iyo toban kusoo dhowaada warkii raadiyo muqdisho oo faahfaahsan shan iyo toddobaatan sano ka hor ayaa ciidanka booliska soomaaliyeed waxaa lagu aasaasay magaalada muqdisho sanad guuradaasi ka soo wareegatay iyo munaasabadda maanta waxaa arrimahaasi oo dhanba la socday yaxye cali faarax oo iminka istuudiyaha ila fadhiya qabanqaabada munaasabadda xuska shan iyo toddobaatan sana guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa maanta si weyn uga socota magaalada muqdisho munaasabad si heer saraa loo agaasimay ayaa hadda qabanqaabadeedu waxay ka socotaa garoonka kubadda cagta ee banaadir stadium halkaas oo ay maanta ka dhacayso munaasabadda lagu dabaaldegayo xuska toddobaatan iyo shan guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska soomaaliyeed maalmihii lasoo dhaafay ayaa si weyn taliska ciidanka booliska soomaaliyeed waxa uu u diyaargaroobayey sidii munaasabad aad u ballaaran oo lagu xusayo toddobaatan iyo shan guurada kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska soomaaliyeed ay u qabsoomi laheyd maanta maadaama maanta ay ku beegan tahay dabaaldegooda garoonka banaadir stadium muqdisho ayaa waxaa hadda kusii qulqulaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ciidamada booliska soomaaliyeed iyadoo halkaasina ay ku sugan yihiin ciidan loogu talagalay inay halkaasi kusoo bandhigaan gaadakacyaar iyo dhoolatus markaasi ay ugu diyaargaroobayaan xuska munaasabada shan iyo toddobaatan sano guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska soomaaliyeed madaxda ugu sareysa dalka ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan munaasabadaasi iyagoo halkaasina hadalla ka jeedinaya amniga magaalada muqdisho ayaa maanta si weyn loo adkeeyey iyadoo dhinaca kalena ay jiraan qabanqaabo munaasabado kuwan la mid a oo iyaguna ka dhacaya qaybo ka mid a gobolada dalka kuwaas oo iyadana lagu xusayo toddobaatan iyo shan sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska soomaaliyeed
dowladda soomaaliya ayaa waxa ay u hambalyo u dirtay madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed ee soomaaliya oo ku guuleystay tartankii shalay tole ka dhacay magaalada baydhaba cabdicasiis maxamed xasan laftagareen wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabriyo oo isagoo ku sugan magaalada baydhabo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in doorashadii shalay toole ka dhacday magaalada baydhabo ee u dhacday si xalaal ah dowladda soomaaliyana ay u soo dhoweynayso doorashada madaxweynaha cusub
walaalayaal waxaan rabaa anuu ka wakiil ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda federaalka ka wakiila madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya anuu gudanaya waajibaadka aan u leennahay wasaarad ahaan ama aan u leeyahay wasiir ahaan waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inay dhacday doorasho xaqa oo daah furan oo raundkii koowaad uu ku guulaystay sida aan wada arkaynay mudane madaxweynaha cusub oo la doortay cabdulcasiis xasan maxamed waxaan rabaa inaan idiin sheego wasaaraddu inay ansixisay aqbashay magaca dowladda federaalka ah doorashadaas iyo natiijadeedaba
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka musa- mudane cabdi maxamed sabriye oo isagoo baydhabo jooga warbaahinta la hadlayay isla soo dhoweynta madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed ayaynu ku jiraa dowlad goboleedka puntland ayaa waxa ay soo dhoweysay doorashada sida wanaagsan uga qabsoontay magaalada baydhabo taas oo loogu doortay madaxweyne cabdi cabdicasiis maxamed xasan laftagareen madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland injineer cabdixakiim xaaji cumar camey oo shir jaraa'id garowga ku qabtay ayaa hambalyo u diray maamulka cusub ee koonfur galbeed gaar ahaan madaxweynaha la doortay Ah, bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan rabaa halkan inaan uga hambaliyeeyo eh, madaxweynaha cusub ee loo doortay tajagada madaxtinimada en, eh, koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen waxaa runtii eh, guulaystay maanta maaha cabdicasiis keligii waxaa guulaystay ummadda reer koonfur galbeed oo dhan En, eh, waxaa guulaystay eh, kusimaha madaxweynaha islamarkaana ah afhayeenka baarlamaanka baarlama- ku-xigeenadiisa iyo baarlamaanka iyo shacabka reer koonfur galbeed guud ahaan waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan qiraynaa in doorasho xalaala eh, ay ka dhacday meesha waxaan qiraynaa isbeddel dhab ah oo loo baahnaa inaad ummadda soomaaliyeed maanta u horseedeen waxaan jeclahay eh, gobollada kale ama maamulada kale inay ku daydaan eh, maanta koonfur galbeed eh, doorashada xalaasha ah ee markhaatiga laga yahay ummadda soomaaliyeed iyo caalamkuba en, eh, ee maanta ka dhacday eh, koonfur galbeed waxaan leeyahay gobollada kale eh, laftoodu in loo hiili- in loo hiiliyo ummadda soomaaliyeed iyo qarannimada soomaaliyeed waxaan leeyahay en, eh, lafta gareenna ilaahay xilka ballaaran ee lagu doortay ilaahay ha kuu fududeeyo ummadda reer koonfur galbeedna waxaan leeyahay ee wada shaqayn baa wax lagu noqdaa ee kele keli iyo qaybsanaan nina wax kuma noqdo waxay la tahay idinkuna wada shaqeeya ummadda soomaaliyeedna la shaqeeya qarannimo iyo sharaf iyo karaamo iyo xushmad sidaasaa lagu helayaa waxaan rajaynayaa ee maamulada kale laftoodu inay isbeddelka quruxda badnaa ee ka dhacay ee koonfur galbeed inay la mid noqdaan waxay la tahay gobol walba maamul walba waxaa la yidhi ee wiilkaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahay waa maalinteed hooyadii guursanayso doorashada yaa loo baahan yahay qofka dalka iyo danta iyo diinta iyo qarannimada anfacaya in la keeno oo laga fekero waxaan rajaynayaa waddada aad marteen in dadku wada maraan doorashada xalaasha ahna dhammaantiin waa idinku hambalyeynayaa ilaahayna ha idiin wada fududeeya kulligiinba wabilaahi towfiiq ummadda soomaaliyeed guud ahaanna runtii hawshaa maanta dhacday waan ugu hambalyeynayaa
injineer cabdixakiin xaaji cumar cami madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada garowe ayuu ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ciidamada booliska soomaaliyeed waxa uu ugu hambaliyey sanad guuradii shan iyo toddobaatanaad oo ka soo wareegatay markii aas-aaska ciidamada booliska la sameeyey yaxya cali faarax mar kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareye gaas daahir aadan cilmi indhaqarshe ayaa ciidamada booliska soomaaliyeed u hambaliyey munaasabadda sanad guurada shan iyo toddobaatanaad ee ciidanka booliska soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magacayga kan ciidanka xoogga dalka waxaan hambalyo u dirayaa ciidamada booliska soomaaliyeed oo maalinta maanta ah dabaaldegaya sanad guuradii toddobaatan iyo shanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay sareye gaas sareeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda alifleyda ciidanka booliska soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed munaasabadda sanad guurada shan iyo toddobaatanaad ee ciidanka booliska soomaaliyeed ayuu yidhi sareeye gaas daahir aadan cilmi indhaqarshe jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe ayaa ciidamada booliska soomaaliyeed ku ammaanay doorka wanaagsan ee ay uga qayb qaadanayaan amniga guud ee dalka iyo sidoo kale xasilinta guud ahaanba dalka dhanka kale abaaduulaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal odowaa yuusuf raage ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa u hambaliyeeyey sanad guurada shan iyo toddobaatanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay jenaraal odowaa yuusuf raage ayaa yidhi sanad guurada shan iyo toddobaatanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska soomaaliyeed awgeed waxaan hambalyo leeyahay saraaki- sareeyayaasha saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda dableyda ciidanka booliska soomaaliyeed iyo xaasaskooda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed in ay horumar ku gaaraan sanadkan sanadkiisa kale ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxa uu yahay ciidankii ugu horeeyey ee soomaaliya la aasaaso marka laga hadlayo dhinaca ciidamada dalka soomaaliya
aad buu u mahadsan yahay yaxye cali faarax halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey waxaa sii kordhaya isku socodka ganacsiga u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya tallaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ay heshiis uu ka mid yahay isku socodka ganacsiga uu dhex maray cabdi xasan rooble ayaa warbixin arrintaasi ku eegaya
bilihii ugu dambeeyey waxaa magaalooyin ku yaala bartamaha soomaaliya kusoo badanayey badeecooyin ganacsi oo ka imaanaya dalka etoobiya waxaana ganacsigaasi ka mid ah qalabka dhismaha shidaalka iyo qaar kale meelaha sida weyn looga dareemayo ganacsigaasi ayaa waxaa ka mid ah magaalada cadaado ee xarunta baarlamanka galmudug magaalada cadaado ayaa bilooyin ka hor waxaa qalabka dhismaha iyo shidaalkuba uga imaan jireen dalal fogfog balse ganacsatada ayaa tallaabadan u arkaa fursad ganacsi oo uga dhow waddamadii ay markii hore ka dalban jireen badeecooyinka nuur xuseen khayre oo ka mid ah ganacsatada cadaado ee shamiitadu uga timaado etoobiya ayaa ka warramaya dhanka etoobiya waxaa noogu yimaadaa sibirka ayaa nooga yimaada annaga maadaama aan shaqadeennu ay tahay dhismaha markii hore wuxuu nooga imaan jiray dekedda boosaaso uu nooga imaan jiro nooga soo degi jiray marka hadda wuxuu nooga yimaadaa sidii ilaa intii muddo shan bilooda sidii isbeddelka uga dhacay geeska afrika dalka etoobiya nooga imaanaya sibir wallaahi waa dareemi kartaa waxa weeye sibir meel dheer ka yimid oo waddo dheer soo maray iyo sibir meel dhow ka yimid sibirkan waxa weeye warshaddii haddii baabuurku ka soo qaado halkan buu keenaa baabuurku wax weynba ma qaataba laba habeeni wax saas ayuu soo soconayaa marka aad iyo aad kana qaymo jaban salaad cabdi cali oo ka mid ah ganacsatada magaalada cadaado ee shidaalka ka keena dhanka etoobiya ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya shidaalkan etoobiya iyo shidaalkii meelaha kale uga imaan jiray bismillaah cabdixasan awowe annaka kaisbarbaarti ahaan dhinaca etoobiya waxaa nooga yimaada shidaalka nooga yimaada shidaalka etoobiya nooga yimaada waa shidaal aad u taya fiican dadkuna ay aad u ammaanaan aan uga raysannay shidaalkii fuustooyinka midda kale waxaa la yidhahdaa dadka oo baabuurayda si aad iyo aad ay u ammaanaan uga xir aad iyo aad u fiican yahay dhinaca kale waxaa jira badeecooyin ganacsi oo laga dhoofiyo deegaano ku yaala bartamaha soomaaliya islamarkaasna loo iibgeeyo dalka etoobiya waxaana ka mid ah cusbada ama milixda oo ka baxda deegaanka xinladi oo boqol iyo konton kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada cadaado milixda ayaa bilihii ugu dambeeyey si xowli ah loogu safrinayay dalka etoobiya taasina waxay shaqo abuur u noqotay dadka ka xoogsada soo saarista milixda iyo gaadiidka qaada intaba sidaas waxaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed u sheegay nuur maxamuud bood oo ka mid ah dadka ka shaqeeya suuqgeynta iyo dhoofinta milixda deegaanka xinladi deegaanka xinlibi cusbadiisu aad iyo aad hadda u fiican tahay cusbada horta etoobiya loo raraa dhaqaalo fiicana hadda ganacsatadu ku qabaan deegaanka haddeer horumar fiicana xagga shaqada iyo wax soo saarkeeda aad u fiican tahay dhulkan hadda baabuurta etoobiya toos uga timaadaa baabuurka etoobiya tooska uga yimaada xinlabiyuu tagaa caqabad weynaa jirta caqabada jirta waxa weeye waxay rabaan dadkan cusbada waxaa lagu soo saaraa qalabaa lagu soo saaraa badeeshaa ka mida waxaa ka mida kaariyooniyaal loogu talagalay oo aan daxashu qabanin oo maaragtaaye oo cusbada loogu talagalay in lagu soo saaro waxaa ka mida qalab faraha la gashto waxaa ka mida qalab lugaha la gashto waxaa ka mida yacni in waa dad gacmuhu u laaban yihiin oo kaleeto waxa ay soo saaraanna hadda etoobiya maamulkeedaasa hadda iibsato oo dhanka etoobiya ku socdaan haddaan maaragtay ishaas usii socoto waaba wax fiicanoo horumara laakiin shirkad kaloo soomaaliyeed ma jirto oo ama warshadayda wax warshadeeyaa loo baahan cabdi xasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaado
dhinaca kalena gobolka magaalada xudur oo xarun u ah gobolka bakool ayaa waxaa si weyn looga soo dhoweeyey doorashadii shalay toole ka qabsantay magaalada baydhabo oo uu mudane cabdicasiis maxamed xasan laftagareen ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed aamine xuseen maxamed ayaa inoo diyaarisa kadib markii maalintii shalay la doortay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftakareen ayaa waxaa shacabka ku nool magaalada xudur ee gobolka bukool si aadaa u soo dhaweeyeen doorashadii madaxweyne waxa ayna sheegeen in ay ku faraxsan yihiin islamarkaana ay ka rajeynayaan ballanqaadyadii uu sameeyey in ay ka helaan xilligii u taagnaa musharaxa madaxweyne haddaba waa kuwaan qaar ka mid ah shacabka ku nool xudur oo la soo xiriiray raadiyo muqdisho ayagoo ka hadlaya aragtidooda iyo dareenkooda sida uu yahay ugu horreyntii waa ku salaamayaa marka hore magacaygu waa maxamed sidow maxamuud oo jooga eh, gobolka boqol gaar ahaan degmada hodog wallaahi aad iyo aad ay ugu qanacsanayeen doorashadana dadku waxay u arkayeen si cadaalada inay u dhacday Eh, si fiican baa loogu soo dhaweeyey magaalada hodog eh, si fiican ayna soo dhaweeyeen Waxaan ka fila- waxaan ka filan karnaa sidii uu cv-giisi iyo arrimihiisa haddaan fiirinay iyo wuxuu ka hadlay wahodaay wadooyinka xirxiran iyo ee, degmooyinka maqan oo nimanka nabadiidka ay haystaan dhammaantood ee, wuxuu yidhi ee, waa isku furaynaa wadooyinka waa dhammaantay oo oo ka mugmalayo korto farxad iyo reereen wada ku muugda magaalada ee, laakiin dadkaasna way ku xamaasad badana dadkii ee, degmada ka nool ay mase ciidamo haadan mase shacab haadan all dadku waa isla faraxsan yihiin keera kora si fiican si fiican aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa taas waa soo dhaweynaynaa da dhammaan dadka waxqabadka iyo wax dhan waxaa dadku waa garab taagan yihiin hil iyo hob waa la garab taagan yihiin in nimanka nabadiidka lala dagaalamo oo wax lala qabsado ninka lala shaqayso waa ogol yihiin liyow eh, intaa hadda aad ka dhawaajisay horta waa ballan qaaday eh, ninka hadda la yidhaahdo lafti garaan waa ballan qaaday waxaan eh, waxaan ku haween lahay mase aan rajaynaynaa inuu intaas dhan uu qaban doono oo anagana eh, wax la qabsan doono waana ku taageerana waana waa la qabanaynaa aa maasha allah ayadeedan wanaagsanna walbaliiray warsame cali aadan oo kamagan magaalada sadarka sugun yani eedyadaan kaganacsano doorashada halaadle ee gee kordheeda magaalada san baydhabo boqol kiiba boqol eedyadaan kaganacsano aha hogaamiya cusub nan ornan aragyu maamulkay iyo aragdeeda eedyed ornan ladhigu haddana eedyed hadhawaayan aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir waxa ay socod dhiirigelin ah ku tageen garoonka kubadda cagta muqdisho stadium halkaasi uu uu tababar uga socdo dhallinyaro si iskood ah ugu biiraya ciidanka booliska soomaaliyeed nuur siciid tahliil ayaa faahfaahinay
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane cumar cabdirasaaq xuseen ayaa booqday istaadiyo muqdisho ee degmada warta nabadda halkaasi uu tababar uga socdo dhalinyaro soomaaliyeed oo ka mid noqonaya ciidanka booliiska soomaaliyeed kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar mas-uuliyiintan gobolka banaadir ka socotay ayaa dhallinyarada tababarka u socday iyo macallimiintooda ku dhiirigeliyey sida nafti hornimada leh oo ay u doorteen in ay difaacaan qarankooda iyo badbaadinta shacabka soomaaliyeed waxa ay sidoo kale mas-uuliyiintan ciidamada tababarka u socday gaarsiiyeen afar neef oo geel ah oo qayb ka ah socdaalkooda dhiirigelinta ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa ugu dambeyntii meel fagaaraha kula hadlay dhallinyarada ka mid noqonaysa ciidanka booliiska soomaaliyeed
waxaa waxaa qarankeenna iyo gobolka banaadirba fursad u ah intaan oo oo dhallinyaradii gobolka banaadir ah oo rabta inay ciidanka booliska ku biirto si amniga magaaladan ay wax uga bedesho Furs- fursadaa waxaa u siiseen hooyooyinkiina iyo walaalihiin iyo gabdhaha idinla dhashay inay nabad ku noolaadaan muddooyinka soo socda si aad naftiina ugu hortaan marka aad iyo aad aan ugu faraxsannahay dhalinyaro ahaan annagana dad- eh, waxaan ka mid ahay dhalinyarada fursadda ii tahay inaan arko intaanoo dhalinyaro ah oo rabta inay qarankan soomaaliyeed inay wax ka beddesho waxaa hurteen naftiinaa hurteen wax ka qiimo badan oo aa huri lahedeenna ma jirto marka dhalinyarada kalena waa idinku dayan doontaa insha allah een, si aan idinkula qaybsannana dabaaldega ciidankana waxaan idin keennay dhowr neef oo geela oo aan rabno inaan uga qayb qaadanno berri macdama ay maalin ciida idiin tahay inaan ciidiin uga qayb qaadano mar labaad iyo mar saddexaad waa- waa- waa- waa idinku boorina shaqada haysaan oo nafhurnimada ah inaad shaqo dabcan dad jaamiciyiina idinku jira dad wax bartay shaqooyin kalaa heli karteen dugsi sare shaqooyin kalaa heli karteen inaad qaa- aad doorato inaad ciidan noqoto runtii wax ka weyn oo dalkan aa uhur lahedeen ma jirto marka garabkiina allaha galo annagana garabkiinaan nahay si aan idin dhiirigelinno oo aan u gaarno meesha aan rabno magaaladaana wax badan iska bedeli doonto ilaahay idankiis haddaad intiina naftiina u horteen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed xarunta staadium muqdisho degmada warta nabadda
wararka dibadda raadiyo muqdisho saaka idiin hayana waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa waxa ay shaacisay waxa ay shaacisay in ciidamada ka jooga suuriya ay halkaasi kala bixi doonto ma jiro wakhti cayiman oo ay arrintan loo qabtay balse mid ka mid ah saraakiisha maraykanka ayaa waxa uu sheegay in muddo boqol maalmood gudahood ah ay dalkooda dib ugu laaban doonaan madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka waxa uu ku qoray in kooxda la baxday dowladda islaamka ee isis looga adkaaday dalka suuriya islamarkaasna taasi ay ahayd sababtii ciidamada halkaasi loo geeyey balse qaar ka mid ah xubnaha koongareeska ee xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay cambaareeyeen go-aankan dagaalka ka dhanka ah kooxda la baxday dowladda islaamka ee gudaha suuriya ayaa iminka wa- waxa uu noqday mid aad u soo yaraaday waxa ay ku sugan yihiin oo keli ah qaybo yar oo ka tirsan koonfur bari ee dalkaasi suuriya madaxweyne trump ayaa waxa uu sheegay in kooxda isis looga adkaaday gudaha suuriya islamarkaasna ciidamada halkaasi laga saari doono saraakiisha maraykanka kale ma aysan caddayn tirada ciidamada maraykanka ah ee laga saarayo halkaasi iyo wakhtiga go-an ee rasmiga ah oo ay bannaynayaan dalka suuriya maraykanka suuriya waxaa ka jooga tiro gaaraysa laba kun oo askari wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada halkaasi looga saarayo shaacinta warkan lama filaanka ah ayaa waxaa cambaareeyey qaar ka mid ah madaxda dalka maraykanka marco rubio oo ah sanatar ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay in tallaabadani ay majaxaabinayso dadaalada nabadda master rubio ayaa intaasi waxa uu ku daray in haddii ciidamada maraykanka laga saaro suuriya ay taasi hoos u dhigaysa galaangalka maraykanka uu ku leeyahay arrimaha suuriya balse xubno ka mid ah saraakiisha amniga qaranka ee madaxweyne trump ayaa su-aal geliyey go-aanka in maraykanka uu ciidamada kala soo baxaya dalka suuriya booliska jamhuuriyadda dimuqraadiga ee konga ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa waxa uu ku kala kaxeeyey taageerayaal mucaaradka oo dhagxan tuuriyey xili lagu wado in dalkaasi ay doorasho ka dhacdo maalinta axadda ah ee soo socota goorsii horreysa ayaa barasaabka magaalada kinshaasi waxa uu magaalada ka mamnuucay dhammaan isu soo baxyada ololaha doorashada isagoo tilmaamay inay jirto cabsi dhanka ammaanka ah madaxweyne joseph kabila ayaa lagu wadaa inuu xilka banneeyo doorashadana waxa ay noqonaysaa midii ugu horreysay in hoggaanka kongo lagu bedelo codbixin qulqulatooyin ayaa dalkaasi ka dhacay xilliyadii awoodda la isku wareejinayey booliska oo isticmaalayay sunta dadka ka ilmaysiisa islamarkaasna xiray murashaxa mucaaradka si ay uga hortagaan inuu qabto isu soo bax ololaha doorashada ayaa ah walaac soo kordhaya ka hor doorashada axadda lagu wada in ay konga ka dhacdo caasimadda kinshasa waxaa ku xoogan taageerayaasha mucaaradka islamarkaasna tallaabada uu qaaday barasaabka oo ah nin aad ugu dhow madaxweynaha dalkaasi joseph kabila uu kaga mamnuucaya in mucaaradku qabtaan isu soo bax ayaa ah mid ay caro ka dhalan karto iyada oo ay xiisadda sii kordhaysa ayaa walaaca jiro waxa uu yahay ciidamada ammaanka kongo oo taariikh u leh in ay toogtaan dibadbaxayaasha mucaaradka ah sannaddii aynu soo dhaafnay tobaneeyo qof ayaa dibadbaxyo noocan ah oo kale ah lagu dilay dhanka kale afhayeen u hadlay guddiga doorashada kongo ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in doorashada dib loo dhigi karo haddii qalabka doorashada uu diyaar noqon waayo wakhtiga loogu talagalay kumanaan ah qalabka casriga ah ee doorashada ayaa todobaadkii aynu soo dhaafnay toddobaadkii aynu soo dhaafnay burburay kadib markii uu dab qabsaday xaruntii uu qalabkaasi yaalay warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa soo saaray yaxya cali faarax waxaana inoo farsamaynaya cabdisalaan mukhtaar intaa cid allaale ciddii uu seego waxa ay dib uga daalacan kartaa bogga aynu ku leenahay internetka ciwaankeenuna waa raadiyo muqdisho dot net nabadgelyo